ganacsatada yaryar ee magaalada Bedowe ee gobolka Baaya mucaaradka oo kulamo siyaasadeed oo ku bilaabay beledka Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga oo soo dardaarag adag jeedi ciidamada gorgoro oo dagaalka hoogan kala jara al-shabaab khilaafka khilaafka andhexeeya puntland iyo weliba s s c khaatumo oo meel asaasi oo sumarahay saaxiibayaal warkaanaysan kahayna dhadhaqaaq ciidan oo ku socda bariga gobolka galgaduud akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal warkaanaysanka dhugunsada oo tan intuunka guda jarnaya maybaa kumide mareykanka oo sunu qabateen hasaare dowladda suudaana
sartayso onta sugnaanshihi sabarloogla'aan usuulayana soomaaliyay seegan oo tahay hogsoor sugnaan kugaadada saysan u helaan sabarloogadin
kulan fayla akhyaaray markale intahaase mayba yookhaana qodobadii warakaana shabakada raadiya c b b ee baydhabo taariikhda maybo labaatiyo afarta bili shanaad ee may sanadka labada kun labaatan iyo shanta qodobkan ka horee dhugunsidayaal warkaana mayba huseya agaasimaga guud ee madaatooyada koonfur galbeed iyo afur ee tobabar loon ku hadlayo horumaryowka iyo weliba koronqaadowga ganacsatada yaryar ee magaalada baydhaba cabdishakuur siisen sii dhammaystira qodob wareedku
agaasimaga guud ee madaxtooyada koonfur galbeed mudan cabdifatax maxamed cabdiraxmaan iyo geedka fure tobabar loon ku hadlayo horumarinta iyo kobdhinta ganacsatada yaryar ee magaalada baydhaba tobabarkan oo si wadajir ahan ku qayb galeen wasaarado ganacsiga qorsheynta iyo haweenka iyo ujeedadii sahayti sidii lanka dhiirigelin lahay ganacsatada horumarinta ganacsiga iyo kobdhinta dhaqaalo furitaanka tobabarkan ayaa weliba goobjoog ku hayay agaasimaga guud ee wasaaradda ganacsiga iyo haweenka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed anka hore in waliba goobto ku hadlaya agaasimaga guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda koonfur galbeed mudane yacquub isaaq xuseen usoo ku hadalay muhiimadii leeta horumarinta iyo kobciyowka ganacsatada yaryar sidii qof walba oo inta rogogiye ganacsiyada yaryar iyo han dhexe mayba tiringayiina dhaqaalaha dalkaana saasoo kale mayba biyaayan fursado eed muhiimig ah geeka mayba farxadning ahaa in emaileray gaar ahaan haweenka la siiy percentagekan ka badan mise fursadan ka badan maadaama iyin han hogaamiyahaya ganacsiyada yaryar ganacsiyada yaryar runtiisaan ay sheegayba meybaa lafdhabran yihiin dhaqaalaha dalkaana meyba biyaayana fursada eed waaguwin oo kumid yihiin shaqa abuurka geeka shaqaalaha shaqeeya guud ahaan soomaaliya percentagekan ka badan meyba shaqeeyna private sectorka gaar ahaan ganacsatada yaryar saase lamid ee ganacsiyada meyba yacni horumariyaayan hal abuurka inii la sameeyo oo lagu jawaabo baahiyaha bulshada iyo oo fursadaas biyaayaan haddana markasta meyba jareen waxyaabo aas-aasi ah oo lan baahanya ganacsigaas in meleray si us horumar an sameey muhiimata tobabar xun agaasima geeka maybalon ku hadla doona qodobo eed muhiimig ah oo ganacsigan lafdhabaran ah oo an ka horeyta daryeelka macaamiisha ini macaamiisha la daryeelo oo laku warqabo oo baahiyoonsha heerka gaarsiinsa satisfaction kulalanka saw mise qanaacadiyo eeda muhiimigata runtii una deegaanka ka noolna aragni caqabadahan kuwing ee geeka haystada ganacsiyada yaryar may ku mid ah yacni priority mise ahmiyad ma siyaayaan dadka customer shoe anka dambeyn agaasimaga madaxtooyada koonfur galbeed mudan cabdifatax maxamed cabdiraxmaan iyo furi tobabarka lanku hadlayo horumarinta iyo ganacsatada yaryar waxaa loo soo xulay dadkan soddonka qof oo meeshaan joogo waxaa waayo tijaabo haddaad idinka guulaysataan biil meesha soddonka qofe waxaan rajaynayna inay noqoto fayska kale saddex boqol ay sii korarto haddii idinka aad ku guuldaraysataan waxyaalihii laynigmaday iyo jidka iyo waqtiga hadda laingelinayo oo ay noqoto dadki wixii loo diray kasoo bixi waayeyna wuxuu noqonayaa mashruuc dhan oo faylgarooway sabab inay u noqotay dadka diray mashruucaas inay idinka noqotaan kow in waqtigana la ilaaliyo waxa la leeyahay in aad toos dhagaha uga furtaan noqotaanna kuwa ka faa'iidaysanaya sidoo kale waxaa joogo oo meeshaan la joogo oo arrintan lafdhabar u ah wasaarada hadda aan sheegay ugu horeysa wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda haweenka fursaddan waa fursad inta badan dumarka looga faa'iideynayo la rabo ganacsigooda yaryar sida lagu horumarin lahaa kan ganacsiga dhaxana lagu horumarin lahaa iyo sida ay ula tacaalayaan macaamiishu dadka loo joogo oo consultancy ah waa sii socon doonaa oo beri xataa waxaa ka jira horyaal dadaa jiray ilaa iyo nairobi la geeyay aan aaminsanahay dadka qaarkood inay meeshaan joogaan oo tababaray juhdigaas iyo waktigaas iyo dhaqaalahaas adiga lagu gelinayo oo waktigaas lagu huraayo micnihiisu waxay tahay meel eber ah lam- loo loo laguma dhuminayo waxa intaas waktiga lagu gelinayo waxay tahay inaad wax ka bedesho noloshaada inaad wax ka bedeshid ganacsigaaga inaad wax ku soo kordhisid deegaanka iyo magaalada adiga aad joogtid aada iyo aad aad u mahadsan tihiin tababarkanagana waa noo furan yihin
mucaaradka oo kulamo siyaasadeed ku bilaabay biladka muqdisho ee caasimada soomaaliya shamse shariif bataarian iyo faahfaahiyeysa
magaalada muqdisho ma martigeliya itaa kulmi siyaasadeed oo ay maskoyaan madaxaro iyo siyaasiyiin mucaaradee haana sayidka diiradda saarahayaan xaalada dalka iyo sidii lan heli lahaayay doorashada kalsooniya oo la wada dhanya kulankanka horay yama bahaay koo xasaasiya dhus oona kudhii hoygus magaalada muqdisho isku deganya madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed maybaan ku qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre iyo cumar cabdirashiid cali sharmaarke kulankun ee mubalan gudahowaayay badbaadinta geeda socodka dowladnimada iyo in dalka laga saaro hubal la-aanta siyaasideed oo sii kororaya tamar cumar kusii damboyta madaxduga sheegay in xaaladda dalka iyo maraha ku meelo khatare waana khatar weyniya keeta hanaanka dowladnimada soomaaliya may baniyo ka baaqayna in xal waara oo madaysan lagu deera iskageed kulan kaloo dabadareerkii hor yabanba ku furmay mawlaca macalin nuuri muqdisho meelisaytoon isku kooyeen siyaasiyiinta mucaaradka anka saameynka badan dalka kulankun yamaba hordhacangaya shirweynaha mucaaradka oo la filahay anti lanku aransada sidii lan wajahan lahaayay hanaanka villa soomaaliya iyo fadahay taniya ku hogaaminta dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka wararka la helaya sheegahaya inti lagu filo kulamadu inay ku baxaan qodobo muhiime oo la xiriira jihada siyaasadeed ee dalka iyoonan tixgeli iyoonan tixgeliyo xilil kala guurka oo daadareera mucaaradka iyo maamoowanba kulmo joogtee maba kuwadeena gudaha iyo dibadda dalka haanasee toolan kudahowaay tallaabooyin yeerta in lagu qaada sidii lanku horseeda lahaay reedadyaawka siyaasadeed oo kooy doorashada sanadka lama kun labaatiilita dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marar badan uu safaray landareys dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo marar badan landari fariimo siyaasadeed oo keedan in lagu dheerada jid kasta oo dalka gelii karo xaalad qallaase waa lambaahanya anti la hela hanaan tala wadaage xiisada siyaasadeed ee dalka iyo maamul laha dhaafis iyo xoogeysatay iyoona madaxda mucaaradka iyo dowladda iyo hawadan iska maryahayaan hadalka kulul oo muujiyahayaan heerka khilaafka siyaasadeed ee dalka ugu jeedanta madaxtooyada soomaaliya ee saacada kunka jiraabtay dhaliilaha mucaaradka ku yidhahay taaseytoo koranqaadii xiisada siyaasadeed ee ku jeeganta dalka
afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya sheeg abuukar maybaa geega dardaaran adag injeedi iyo tubyo ku tirsan ciidamada kumaandooska ee gorgora oo iyo rooga degmada raagaele sheega abuukar ya ciidamada kala dardaarimiinti oo adkeen fayyignaanta waalindyar guruban dafaaga dalka islamarkaasna iyo hoojan la dagaalanka dhaniga al-shabaaba maybana sida oo kale usoo kabooriyay intii oo ilaaliya anshaaga ciidamada iyo weliba dhowrowka xuquuqda shacabka deegaanka afhayeenka sheegay inta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kuga honta hoojowka ciidamada qalabkabada gaar ahaan khaan rooga jiida horee dagaalka adag la kala jara dhaniga al-shabaab usonason kuma hadnagi doorksho nkumushimsinga sugowka amniga gobolka shabeellaha dhexe
in qur-aanka ilaah la aqriso sixir gurinta la aqriso shabaab inay saaxiriin mogti inay barmagaalisteen yihiin mogti maxoris saaxiriin waa ciidanki wada fadhiyo oo dagaalka wixii aan bulshada soomaaliyeed aan ka ballan qaadno ahayd inaan dalkooda dalkooda oo oo cirdooda la ilaaliyo sharafkooda la ilaaliyo iyo diintooda la ilaaliyo dadka lagu ilaaliyo oo aan balanta ku galno kitaabka gacanta ku gelinana inaan ilaalinana nasiib saxa maxaa yeele ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay ayuha aladiina aamuu awfuu bilcuquud duulkii alla ina susumeeyo waxaad ku wafigsaan ballamaha wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ballamaha uu fiiya maxaa yeele ballamaha waxba ay kala jirtiin maanta qiyaama waxaana loo marka ururka tobanaad ee kusa sideed tobanaad ee kumaanta hoosta gorgon saaxiidada muxuu qabanka soomaaliya ciidan dagaalamayiin booshka waa dhigay waxaan idinka haysta male dhaaf haddaa tiraa ku dilay haddaa ganacsado tahay oo lacagtii kaanamena baada adiibto ayay ku soo wacaan waxaan qarxin rabnaa xamar aali lacaga qaahi la fuliya maaya lacagtii kaa qaadeen qarxi ka soo bixiyeen adoo iska socdo dan allah ay kugu qarxinayo markaasi waxay leeyihin haddana gaaladayaa la dilay inta la dhimato muslimiina waa shuhado xaggee lagu arkay dad ayaa la dilay leeya shuhadaadka soo meeheen aayad qur-aanka ahayd waman yaqtulu mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadima allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima meelaha waxaad fiirisaa shabaabka ay haystaan markaa qabataan dadka jooga waxaad ka warsataan dhiigga muslimka dowladu ka bixi jira inuu xaaraan yahay jawaabta waa may gibdhaha muslimaadka ah in la kufsado ama si dadban loo banaysto sharafkood diinta islaamka waxay ka qabto maka hadli jireen maxay ku leedahay shacabku waa may maxay ka hadli jiray sakawaadki sidii sekada ku baxa ma ka hadli jiray ayada may laakiin maxay ka hadlaayaan al-shabaab bisay sekada ku baxaa qof miskiin oo faqiir wax kuma baxa faqiir wax kuma baxa musaafir wax kuma baxaan laakiin islaamka bisaa ee ku waajibtaan fiha ee ku baxdaa waa al-shabaab diinta islaamka la dhigana waa cariiri ka dhigan oo meel koob ku baxo
dhammaadka booqashadiisa sheekh abuukar meba use dhiirigelin oo muujiyay ciidamada uusan isu ballan qaadin inti taageerada dowladda ayaan ku mugnaada doona dhiniga ciidanka cosafka hore kijara ee dagaalka waana kalijara dhaqaaqa al-shabaaba dhageystayaal waaliha ka korormay baa isinka dheegi doontana haddii ilaa ka yara wararkaani weliba barnaamijyadan damba ama uu soo qoraalmay baa ka daabaanay bogga dhiniga mareegduna kalena w w codkabayo bocolo dot com hiriirka siyaasadeedan dhexeeya maamulada puntland iyo weliba s c khaatumo ayaa galay marxalad adag kureeda marke khilaaf ogna ku dhaha urami lamada dhin tanmebaya tobsase iyadoo ya jarta maleeshiisada militari oo yaa ku dhaha teeganta dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamulka puntland wararkaati helahayd warbaahinta oodkabaayo bokole fidisha dadka baydhabo meba sheegaana inta gobolka karkaariyo sheegaan ciidamada ku tirsan han s c khaatumo iyo qobsan deegaanka shahda oo sookiyaala hadka iyo wadaagan puntland iyo weliba s c khaatumo tamaba yeesheentay obse intii iska horimaad toose dhexmara lamada maamula iyadoona khaaladaasi edlanku deeriyahaya taliyaga gobolka karkaara gaashaanla kora xuseen cali maxamuud ayaa uusu la hadli warbaahinta ee sheegay intii s c khaatumo iyo qaadi tallaabo khalisya geli korta nabada gobolka yusonusoonka baaqi maamulka city intiyo royan waaniyowediya ama yonwedina dagaal cusub ah waaniyo sheegan inti mela city intiyo dagaalan la galna maamulka puntilana hiisadan cusub ee ku dhaca burantay lamadan dhina iyadoona dowlada federaalk ee soomaaliya dhowaan si rasmi ayaa aqoonsan s c khaatumo yaa eeta inti maamul goboleed ku tirsan dowladda tallaabo weyn usoo edion ku dharfan puntland horeytana taageera jarta s c khaatumo sanadkii labada kun iyo labaataniyo sadeed onuhama asalaameyna puntland ee taageera bootimabaasiiday s c khaatumo xilligii dagaalka kalajartay maamulka somalilan hogaanta ayaa ka khayti deegaano badan oo ku tirsan s c khaatumo ero s c iyo weliba puntland puntland markaasiti naf iyo weliba maalboon hurti reer s c khaatumo intii u helaan huridiyo arrintaasiti oo khataniyo muuqata toobijishaya isbedelay siyaasiyiin iyo weliba walgorod ku tirsan lamada dhan ayaanka baaqeen inti la qaboojiyay hiisadan dhexeyd lamadan maamula iyadoona la gudigahaya intii usan dhina dagaal dhiig badan sukadeedaw waana dhaqmaroo lamadan maamula oo muddo dheerna iskaashi milasiti ku dhaasooday waliga korra dhugunsadayaal wararkaani barnaamijyahan dambe ayaa siin gudbiyaan haddii ilaaha yara dhadhaqaaqa ciidan oo ciidan hoogun yaa kusoo wada deegaano dhoore oo bariga gobolka galgaduud kiyaala khaanason iyo hogaamiye khayma awsleyda iyo weliba ciidamada hooga dalka sidii oo sheegeen saraakiil makhaliige ciidamada wadajirka ee sida oo kale maba la siiyeeya saanada iyo weliba huba iyo milasidanku qibadakhay howlgalada ku dhanke al-shabaab oo laku saarahay bariga gobolka galgaduud oo hoosado maamulka puntland steda sareeye gaasa cali araale ga'amo duule iyo oosoo kumidey saraakiil korkoray ciidamada hooga dalka ee gobolka muduga iyo maybausunusajediye khudbada dhiirigelinga oo ciidamada naskajaraan mausleyda iyo weliba ahaan ciidamada hooga isoonu sameylaka gaboori intiyo dagaal iyo weliba howlgal hooganba iyo kusuubyanse baragaasiintii galgaduud loonka hurey dhiniga dhaqaaqa al-shabaaba waa sida hadalka usundhigi saraa'igaasa ali taliya sida oo kale mayba rabsha ciidan kaadke intii dowladii diyaariyadangata intii lasii wada doona taageerada dhiniga sanad saacnada iyo weliba hubka islamarkaasna lama baahiyey intii ciidamadiyo dagaal dheeraad iyo kusuubayaan similaseti languguuleysda lahay al-shabaab waana loonkuray lahay deegaanada iyo kukusugayin gobolka muduga hadalkan taliyiga ayaa ka toosay hilo muddooyinka ingadambeyti iyo soodan howlgallo bileyran waana ku dhangeete dhiniga al-shabaaba aanason iyo ku socda deegaanada hooseedawa maamulada hirshabeelle iyo galmudug akhyaare milisan warkaas kula sootan maybo shabakada raadiyaha c b b ee baydhabo intuna gudagalin akhbaaraadka banaanka samarkala sigaasuusee qodobadan ka weyneytiye warka shabakada raadiyaha c b b ee baydhabo agaasimiga guud madaxtooyada koonfur galbeed oo sufuri tobabar loonku hadlayo koronqaadowkii weliba kobiyowka ganacsatada yaryar ee magaalada bidhaba mucaaradka oo kulamo siyaasadeed ku bilaabeen beledka muqdisho ee caasimada soomaaliya afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga oo dardaaran adag usoonjeeda ciidamada gorgora khilaafkan dhexeeya puntland iyo s c khaatumo oo meel asaasiya oo sumrahaya dhaqaaqa ciidan oo ku socda bariga gobolka galgaduuda kadambeyntii lagun sidayaala mareykankayaa sheegay intii suudaaniya adeegsatay hub iyo weliba kiimike maymaybana ka dhawaaqaya intii una qabateen cusub meelusu ka saaray wasaaradda arrimo banaanka ee mareykanka ayaa sheegtay intii dowladda suudaan ayay adeegsatay hub iyo weliba kiimika sanadkii hore intii isu socday dagaalka sukeeya waana ku dhangata ciidamada gurmadka degdega ee dhoofiyowka dhiniga albaabo ee mareykanka ee suudaana iyo maybala sheegay intii la xadida doona iyo weliba sida oo kale dhiniga amahaga maaliyadeed ee lagu bilaabo lita juun siduu laka sheegay bayaan isu akhri afhayeenka wasaaradda dalkaasiiti ee mareykanka milatariga suudaan iyo weliba ka hoda dagaalka la kala jara r s f a mayba lamada dhiniba iyo horeetiyo milanka eedaya intii dembiyo dagaalintiyo socdan is-horimaadkii andhaxeeye walku badan boqol iyo weliba konton kun oo qofyalka dilay intii isu socday isku horimaadkii kaasan usa bilaawday lamadii sana ka hore markii ciidamada suudaan iyo weliba amarkii maqaasho laagaawi leero r s f ayoo bilaabin loolan adaga ayoo ka fadahaya intiyo xukunka milasetiyo ku qobsadaan bilooyinkii laa dhaafay militariga suudaan mabayo redion qobsidana caasimada khartuma balse dagaal yaa ku socda meelo kaleda warkii dhugunsudayaal hilimusiin kula socoteen shabakada raadiyaha c b b ee baydhaba akhyaari intanii keeki anoo maxamuuda simbi intanisiin kula soosiyay intii warkunkoolamadeed reetanka kulamaana akhyaari amaanallah